u quruxda badnayd aadna soo dhoweyseen anoo ka caduur daaranaynaa inaad ciriddan noo taagnaydeen oo wakhti badan aana sugayseen runtii laakiin boqolkiiba boqol aad baan idinkaga mahadnaqayaa soo dhoweynta aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii anugu hadda wax badan meesha ka oran mayo intaan oran lahaa alan lii baa idin yiri isagaa ii hadlay aniga runtii waxa uu ka hadlay waxay ahayd gaalkacyo inay tahay sentarkii soomaaliya saas daraaddeedna garoonkaanu muhiim u yahay macnaha wuxuu ka hadlayay waxay ahayd in garoonkan dhismihiisu uusan u ahayn puntland muhiimadda uusan u lahan keliya eh soomaaliya oo dhan inuu muhiim u yahay ubuucdii soomaaliya ee ku taallaa gaalkacyo muhiimaddaas gaarka ay leedahay eeraboorkuna muhiimaddaas gaarka uu leeyahay buu ka hadlay aniguna intii ayaan ta'kiidaya oo ayidaya dabcan waxay la tahay waxaan sustaa bishii oktoobar aniga oo jooga london ayaa waxaan ku idhi dadka reer puntland hal sano hal eeraboor maan helaynaa laba sano laba eeraboor saddex sano saddex eeraboor haddaanu maantaas ma lahayn waa way hirgelaysaa laakiin dabcan waa riyoonayay laakiin riyadii iyo baa ilaahay noo rumeeyey marka ilaahay baan uga xamdinaqaynaa runtii in uu waxa aanu niyadda naga jiro wanaaggaah inuu noo hirgeliyey runtii aad baan ilaahay uga mahadnaqaynaa waxaa la rabaa marka waxaa weeye alan lee hadda wuxuu yidhi waxaan rabnaa eraboorkaani muhiimadda ugu leeyahay oo ah ganacsiga hadda waxaanu soo dhagax dhignay waddadii ayl iyo garowe muhiimadda kaabayaasha dhaqaalaha iyo isku xirkoodu wax walba waa isku xiran yihiin waddada dekedda iyo eeraboorku inta waa isku xiran yihiin intuna waxay muhiim u tahay sida uu sheegay in la helo waddanku inuu furfurmo waddanku inuu kaabayaal dhaqaale helo waddanku inuu maalgashi helo annagu khayraad dabiiciyo badan baan leenahay khayraad badan baa dhulkeenna ku jira laakiin laba waxba waa la'nahay dhaqaalihii aan ku soo saara lahayna ma haysanno aqoontii aan kusoo saara lahayna ma haysanno waxaa intaan u baahnay marka waxaa weeye oo aanan uu ka hadlaayey dabcan markii aynu kaabayaasha dhaqaalaha dhisanno waxaanu helaynaa maalgashi dabadeed oo iyagu uga horeeyaan oo ah inay naga taageeraan sidii khayraadka kalluunka yaga aanu uga faa'iidaysan lahayn sidii macdantayada iyo gaaska yaga iyo siriidda yaga uga faa'iidaysan lahayn sidii xoolaha yaga aan uga faa'iidaysan lahayn marka muhiimaddaas ayay leeyihin kaabayaasha dhaqaalu meel fiican bay maanta puntland maraysaa insha allahu waxaana ila tahay meel maanta soomaaliya saddex aeroboor international caalamihi ee ka jirta puntland ma jirtaan u malaynaya insha allah sidoo kale waa la socotaan dekadii boosaasood ballaarinteeda waa tan dhowaan soo saxiixnay marka insha allah guul iyo khayr tiro badan ayaa dalkan u soo socda waxaan u baahana oo keliya in aanu aragti wanaagsan yeelano hadda wuu hadlay wuxuu yidhi waxaan taageero uga baahannahay inaad nagu taageertaan mashruuca siduu hirgeli lahaa waxaan rabnaa marka insha allaahu dacmaan isqabsanaynaa annagoo mid ah oo meel u wada jeedna ayaanu guul gaaraynaa mashruucna insha allah waxaan rajaynaynaa airboorku hal sano ka yar suu ii sheegay desaynka markuu dhammaado la dhammaystiro siddeed bilood gudahood bay ku dhammaynayaan insha allah marka waxay u baahan yihiin runtii gacanqabadkeenna ay rabaan waxaa la rabaa nabadda in aada looga shaqeeyo ayaga nabadooda iskuurtu in aada looga shaqeeyo wey qof walbaaba oo reer puntland maanta jooga mas-uuliyad baa ka saaran c c e c c inay guulaysato waxay nagu xirantahay annaga ee saan ula shaqayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo khayr baan idiin rajaynaya waa mahadsantihiin